subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadi haysanay qodobadaad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka hirshabeelle oo wada dadaalo lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah horumar dhanka ganacsiga oo laga dareemayo deegaanka qamqam ee gobolka jubbada hoose bulshada afgooye oo ka faa'iidaystay ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha tababar ku saabsan hanaanka loo sameeyo xog ururinta oo lagu qabtay magaalada kismaayo akhbaaraadka dibadda saaka waxaad ku dhagaysan doontaan maraykanka oo taageeray in afrika xubin joogtaa laga siiyo golaha ammaanka
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacaygu abdaxsiis xasan waa subaxnimo jimcaha taariikhda waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha sagaalaad sanadka labada kun afar labaatanka markaana warkeenii oo fidsan maamulka hirshabeelle ayaa wada dadaalo lagu heshiisinayo beelo walaalo ah saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle ayaa wado dadaalo dib u heshiisiin lagu kala dhexdhigaya dadka ku dhaqan gobolkan shabeellaha dhexe degmada caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa laga daafuray wejigii saddexaad ee nabadeynta bulshada wada degta degmadaasi iyadoo ay horey ugu guulaysatay in ay xaliyaan khilaafaad u dhexeeya beelo walaala oo halkaasi wada dega goobta furitaanka waxaa goobjoog u ahaa wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle maamulka degmada caligaduud odayaasha dhaqanka iyo bulshada inteeda kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada caligaduud jaale cali maxamed isaga oo soo dhaweeyey dadaalada ay wado wasaaradda dib u heshiisiinta waxaana ku rajaynayn doonaa haddii ilaahay doonto rajada aan leenahay waxay tahay labada maalmood oo ka dhiman xaajadaas inay noo soo dhammaan doonto oo alxamdulilaahi aan wax fiican kasoo shaqayn doono aan wax badan kasoo kasoo dhalaali doono wax fiican kasoo dhalaali doono anigu markaan sukayn sheego waxaa la yidhi hilmaan hadal kuma jiro waxaan ahay guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada masaajid cali guduud ahna kusimaha degmada gudoomiyaha degmada kusimihiisii kusimihii aan ahay gudoomiyaha afkiisaan ku hadlayaa kaygan ku hadlayaa bulshada keedan ku hadlayaa waa idin soo dhaweyneynaa soo dhawaada dowladda hirshabeelle soo dhawaada wasiirka dib u heshiisiinta iyo garbihiisuu soo dhawaada adigee tiimkaaga waadin salaameynaa wasiir soo dhawow gacmo furanku soo dhawow waa jecelnahay wanaaggaan jecelnahay nabadaan jecelnahay walaalnimadan jecelnahay islaamnimadan jecelnahay waan idinku jecelnahay inaad si mugle noogala qaadatiin dhanka kale wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle cabdulaahi maxamed cumar ayaa odayaasha dhaqanka kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan nabadda
runtii waxa ilahi looga xamdiyaa waaye waxaan rabaa wakhtiga waa gaaban yahay walaalaha fadhiya meeshaan sidii walaalihii idinka horreeyay wanaagga kasoo baxay mid lamida idinkana kasoo bixi doonaan rajeehaynaa in yacni la xeeriyo wanaaggana laga aado yacni mataqaanaa hadallada xanaftana la ilaaliyo leesu turo leesu nuglaado gogoshana la ixtiraamo waa rajaynaa insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo dad wax la farama tihidiin ahlulxalli walcaqdigayaa tihiin dadka yacni mataqaanaa dadkan ayaga dhaqi jiro oo soo hogaami jirayaa tihiin marka saas daraaddeed dardaaran badan uma baahnidiine insha allahu tacaala qeybtii saddexaad ayaa noo furan saasayna noogu furan tahay kusoo dhowaada waxaa daadihi doona odayaasha labada dhinaca khiyaarta nabaddoonada daadihi doonaan wasaaradda dib u heshaysiinta maamulka hirshabelle ayaa muddooyinkii dambe ku howlan nabadeynta beelo walaalaha oo wadadega degmada calaguduud ee gobolka shabeellaha dhexe horumar dhanka ganacsiga ayaa laga dareemayaa deegaanka qamqam ee gobolka jubbada hoose deegaanka qamqam oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ah deegaan dadka ku nool isugu jiraan beeraley iyo xoolodhaqato waxaana xilligaani laga dareemayaa horumar dhanka ganacsiga iyadoo deegaanku uu sameeyey horumaro kala duwan dhanka dhismaha waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee bulshada muhiimka u ah qaar ka mid a dadka kunool deegaanka qamqam ee gobolka jubbada hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey horumarka baaxadda leh ee xilligaani laga dareemayo deegaanka qaamqaam baa nahay asalna luglow baa la dhihi jira meeshaan ganacsigan doomahan sidii basasha sidii basasha sidii nyaanyada sidii liinta sidii isbaandheeska misirumaanka gediisa laga keenaa gabaadida kismaayo ka imaata qaado ayaa mustacaam kismaayaa ka imaado marka ee waxa la dhaho bagaash sidii baasto mise yaanyo shiid mise cabitaanka mise bariiska iyo sokorta iyo saliidda eena gedigaa kale iyo jamaamo iyo ilaa iyo kamsooma ila jilib waa la geeyaa intii masaakiin ay ku xamaalataayo ilmay ku biishtaan dadna gedigaas way teegaan dadna ma tagaan annaga dadka waa intaad ka saaran waa halkaan iska joognaa halkaan isaga shaqaysanaa wax dhibna kuma qabno cambaha liinta yaanyada barbarooniga kabsarceleynta qudaar ayuu nooc oo gediya ka baxo iyo halkan adduunta laga soo gudbiyaa kismaayana sokorta iyo baastada iyo biriiska iyo burka ka imaado oo gediyaasaa loo gudbiyaa markaa siisinta iyo geleyda iyo digirta oo gediya ka baxaan waa la soo gudbiya ayakana wakaasoo meesha waa degaaga qaamqaam yaa joognaa
waa taa aad aragteen oo aad soo marteen waa dekadda caalamigaah soomaaliya raas casayr iyo raas kaamboonimey yaa yaa yaa u kala goosha oo sidaas habeen iyo maalinba habeen yaana dhihine maalintii weli maynaan gaadhin in habeenkii siday maalintii u shaqaynayso ay maalintii u shaqayso habeenkii siday maalintii u shaqaynayso inay habeenkii u shaqayso weli waxbaa yaa ka dhiman laakiin maalintii oo dhan sidaasay u shaqaysaa hadduu xaggan ka tagahayo iyo hadduu xaggaa ka imanayaba sidaa aad aragteen bay u shaqaysaa si amniyay u shaqaysaa wax caqabadihii kama jiro wax dhibihii kama jiro waa sidaa aad aragteen iyo shaqadaa aad aragteen iyo shaqaalaha aad aragteen iyo gaadiidkaa aad aragteen ee labada dhinacba jooga sidaasaa xaaladeedu ah waa wax ilaahay looga mahadceliyo ilaahay baanu ku mahadinaynaa aan uga mahadcelinaynaa in badan uga mahadcelinaynaa allah mahaddaa iskaleh innagu awood ma lihin aanu sidaa ku yeello aanu ku samaysanne ilaahay baa noo suurtogeliyey allihii noo suurtogeliyey baana uga mahadcelinaynaa bulshada ayaa sidoo kale waxa ay xuseen in deegaanka uu u baahan yaha taageer dhinac walba iyadoo qurba joogta deegaankana loogu baaqay in ay maalgashi ku sameeyaan deegaankooda bulshada degmada afgooye ee gobolka jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha maxamed nuur xuseen ayaa soo jeedinaya mahadsaned maxamed wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo toddobaadkan waday ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha ayaa kusoo gebagabaysay degmada afgooye ee gobolka shabeelle hoose gebagabada tababarkan ayaa waxaa hadal ka jeediyay halkaasi ah maamulaha iskuulka iyo waalidiin kasoo qayb gashay waalidiinta afgooye ayaan ka mid ahay waxbarashada markaan maqlay caruurta waxaa la baraa maqlay waan keensaday gabdho iyo wiilalaan keensaday waa lee qoray oo lacag la'aan ah iskuulka alyasir wasaaradda waxbarashada waa u mahad celinaa barnaamijkaasi waa barnaamij bulshada aad ay ugu baahnaayeen maxaa yeelay gabdhaha nisbada waxbarato aad iyo aad ayay u yaraayeen marka mashruucan ololaha waxbarashada gabdhaha marka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ee keentay gabdho badan ayaa barnaamijkaas soo cajiibay haddana waxaa idin kala hadlayaa anigoo ah maamulaha iskuulka alyaasir xafiiska arrimaha ardayda iskuulka ay ka socoto diiwaangelinta ardayda cusub saa ujeedaan xafiiska waxaa buux dhaafiyey gabdhihii iyo waalidiintii oo mashruucan markay wasaaradda ku baaqday islamarkiiba ka soo jawaabay xafiiska yimid oo gabdhahoodii la diiwaangelinayo waxaan gacanta ku hayaa foomkii diiwaangelinta ardayda gaar ahaan gabdhaha marka hadduu ilaahay idmo hooshan horta hol istaagi doonta ma ahaan doonto oo maaragtay horey u socon doonta waxaan codsanaynaa in la ballaariyo oo la sii wado si maaragtay ardaydaas iyo gabdhaha dhaqanka wuxuu iska ahaa gabdhaha inay guryaha iska joogaan haddii wacyigelintii iyo ay gaartayna gabdhihii guryihii waa laga soo saaray way soo baxeen iskuulladii way joogaan hadduu ilaahay idmana in maaragtay lala jabaaro oo horey u socotaan codsanaynaa insha allah hadduu ilaahay idmo wasaaraddan waan kaga mahadcelinaynaa wasaaradda hidaaya iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed culayska iyo ahmiyadda iyo muhiimadda ay siinayso in gabdhaha guryaha laga soo saaro iskuullada ay imaadaan sidoo kale waxaa ka faa'iidaystay wacyigelintan dhammaan tuulooyinka iyo deegaanada ku hareeraysan degmada afgooye oo enrolmentii iskuullada babliga gaar ahaan ay aad u kordhay annagoo booqannay meelo badan iyo goobo badan sida dugsiyada qur'aanka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed oo hawshan barnaamijkan ololaha horumarinta qayb weyn libaaxley ka qaadatay annagoo sidoo kale u mahadcelinayna maamulada iskuullada waalidiinta ee communitiga wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ujeedkoodu ahaa horumarinta waxbarashada gabdhaha tababar ku saabsan hanaanka loo sameeyo xog ururinta ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo xalim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday muddo afar bilood ah baranayay cashiro ku saabsan hanaanka xog ururinta iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada casriga sida xisaabinta tirikoobka qorsheynta iyo sirdoonka macmalka ah waxaana xiritaanka tababarkani ka qayb galay maamulka jaamacadda bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale injineer maxamed cabdulaahi yuusuf oo kamid ah injineerada magaalada kismaayo oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka tirsan shirkadda ecosom ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka tababarkan dhuxusha aan soo saarnaayo waa dhuxul dhagax waa dhuxul caadi oo cunto mudda lagu karsado way dhuxusha caadiga cuntada lagu karsado waxaan u soo saarnaa in looga kaaftoomo baahidii loo qabay in la laayo dhirta la xaalufiyo oo geedaha la jaro waxay ahayd shir ka soo baxay wadatashi laga sameeyey badbaadada deegaanka shir ka soo baxay ayay ka timid in la iktiraaco oo la sameeyo wax baahida looga bedesho baahida loo qabo in dhirta la jaro wax lagu bedesho baa go-aan waxaa lagu qaatay in lagu soo saaro productiga lasoo saarayo in geedka aan qayb looga daro dhinaca kale qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gashay kulankani ayaa u mahadceliyey shirkadda ecosom ubta hadday wax soo saarto waxaydan ay ka hor yimaadaan waa naxdin waay waxaan leeyahay saaxiibayaal wixiinay ka hor imaan dadkan waa u baahan yahay waxaad keenteen horumar bay u arkaan saddexdaas markaan xaqiijinnay inay dhuxul ka samaynayaan kuna baahi tirayaan bulshadana waxaan leenahay soo dhowaada diyaara waxaan u nahay annagoo horeyna ugu jirnay shaqadaas haddana runtii su-aalaha agaasimuhu u ka dhawaajiyena in badan ayna hor taagnaayeen maadaama su-aashiina hor taagnayd meel loo helay galabtay waxaan diyaar u nahay runtii inaan suulinno la dagaalanno jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka horena waa ugu jirnay haddana waa sii wadi doonaa waxaan ka codsanay inay magaalo madaxda imaadaan dhuusamareeba hadafkeennu waxaa weeye dhammaan inaanu gaarsiino magaalooyinka galmudug ay ku fadhisoo dhan tababarkaani oo loo qabtay arday jaamacadda kismaayo ayaa iska kaashaday jaamacad ku taala dalka u k oo jaamacadda kismaayo markaa dhegaystaal kusoo dhowaada xubeynta sarafka ee suuqyada warka subaxnimo iyo wariyaha maxamed nuur xuseen
hagaag haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaana kala siisanayaa laba milyan iyo sideed boqol dhanka kale loorka briiska waa soddon iyo lix doolar loorka burka waa soddon doolar loorka sokorta waa afartan iyo laba doolar jiirkaanka saliidda waa labaatan iyo sideed dhibic shan tobanlaha saliiddana waa sidoo kale afar iyo toban doolar dhibic shan loorka cusbada waa laba iyo toban doolar kortoonka baastada waa koob iyo toban doolar gasaca caanaha aan ka marnayn waa toddoba iyo toban doolar intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii sarafka ee suuqyada ee magaalada
markaana cayaaraha erigtan haag ayaa u jawaabay cristiano ronaldo cristiano ronaldo ayaa dhowaan waraysi uu bixiyo ku sheegay in aanu erigtan haag wax horyaal ah ku guuleysan doonin kooxda ma united a waxaa codsid mudan in ronaldo weerar culus oo hore ugu qaadateen haag isla markaas arrintaas sababtay in ronaldo uu ka tago kooxda qodobkaasi ee cayaaraha ayaa ugu dambeeyey warkii subaxnimaad ka dhagaysanaysa raadiyahaysanaye magaalada jowhar nabadgelyo